bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhurfayla dhugunsadayaal ha ka dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda raadiyo baydhaba qodobada warkaana duhurnimona siinkahayn isiingna ka dhugunsado doontaan iyo waliba ayo shalayina wiifda hordhaca oo ku dareera maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo deeriy magaalada waajid ee gobolka bakool madaxweyne farmaajo oo fariinhambalyo ee indiri xogayaha guud ee qaramada midoobay dabxoogun oo ku kahay goob ganacsi oo ka taalla magaalada muqdisho qadaar iyo qaramada midoobey oo ku wada hadleen doorashooyinka soomaaliya weerar laga qaaday saldhig iyo saldhig ka yaala gobolka shabeellada dhexe wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya oo deeriy magaalada cadaada cabdirashiid janan oo safarka sedii ee dalka etoobiya sokaleeda dilgabire oo soomaali oo baarita dilkii gabirtay soomaalida oo baaritaan iyo ku bilaawday magaalada mombasa daliilka ganacsatada soomaaliya ee dalka koonfur afrika oo sii kororahaya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oge ka daafuriy imtixaanaadka shahaadiga somalilan akhbaaraadka binaankana qodobkan warkaan isiinkahayn isiingna ka dhugunsuo doontaan iyo weliba sooya turkiga oo shaacidiyey in iyay ku guulaysatay tijaabinta gantaalo cusub waayahay dhugunsadayaal mar kale duhurfayla waa duhurnimo sabta ah taariikhdan iyo ka-eedanta tumi sagaalka bili lixaad lamadkii labaatii kow tantaas waliba ayuu ahaayana qodobada warkaana duhurnimo isiinka dhugunsado doontaan in isdiyaariya yoogayo faahfaahsan duhurfayla dhugunsadayaal wafduu soo hogaamiyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed abuukar cabdi ooyo ku mid ayin taliyaha qeybta lixdanaad ee ciidanka xooga dalka iyo deeri degmada waajid ee gobolka bakool wasiirkii waliba isku qeyb gala doonay caleemasaarka gudoomiyaha cusub ee degmada waajid oo dhowaan laku guuleysadii in la dhisay golaha deegaanka degmada sayti wafdiga wasiirka iyo waliba uuse ayaa wafdo hordhacan ee oo biliiran kaasoo uuse horkaca doona madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen dhinii kaleed madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dhambaal hambalye indiri xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres oo markii la maadriyay lahanka dooraday inuusan nagada xogayaha guud ee qaramada midoobey madaxweynaha ayaa waliba uuse sheegay in dowladda soomaaliya ay hadhow ayaasiini mar kale antonio guteres uusan nagada xogayaha guud sidoo kalena iyo dowladasi hagarlaanga iyo intaageersanta golaha ammaanka ayaa waliba antonio guteres marlamaad iyo reedanka dooradani inuusan nagada xogayaha guud ee qaramada midoobey islamarkaasaytin waliba uusaa ku bahayay qaraar tirsid iyo usayil ama kun shan boqol iyo siyeetan siduusa shaacii danjiraha dowladda estonia antonio guteres oo toddobaatii lama sano jir ayaa waliba usayaa xogayaha guud ee qaramada midoobey ama xogayihii guud ee sagaalaad ee qaramada midoobey sanadkii lama kun tomiyo todobadii walibaan u sooray muddo toban sano uusan haayay madaxii hay-adda qaramada midoobey qaabilsanaayay arrimaha qaxootiga ee u n h c r wali kale uusa hanagaday xogayaha guud ee redland dooraday ra-iisul wasaaraha dalka ra-iisul wasaarihii dalka boqortiis ee bortuqiis ro muddadii indhexaytay sanado kun sagaal boqol sagaaliyo shantii ilaa lama kun iyo lamaday xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres iyo waliba uusa ku midaya mas-uuliyiinta sarsare ee sida dhown la shaqeeyay dowladda soomaaliya waana waliba uusa iyakoo ku hadlow xaaladda soomaaliya dhinii kaleed ergeyga gaarka ee qaramada midoobey qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador james swang iyo kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda qatar iyo waana ee afhayeenada wasaaradda afhayeenada wasaaradda city lowra ee bintu rashiid al khateria waliba iyo kulan wadatashiya kuweeldhadana magaalada antalya ee dalka turkiga kulanja waliba uuse barbar la socday shirweynaha madala diblomaasiyadda oo shalay ku furmi magaalada antalya ee koonfurta turkiga kulanka ambasador swang iyo kaaliyahaya waliba ayuun ku hadleena dhacdooyinka siyaasadeed ee soomaaliya iyo oona reedan firian ama reedan firiyoyo ka sameeyeen horumaradii inda dambeeyey ee arrimaha soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka ku socda ee doorashooyinka la rajeeyaha inay kudhiyaan degenaanshaha siyaasadeed iyo nabadaha amniga guud ahaan soomaaliya dhinii kaleed wakaalada wararka qatar ee news ee qatar news agency oo warkunlaha ku-xigdiyo waliba ayo sheegtay in kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda qatar waana ee afhayeenada wasaaradda sayti iyo ee ka adkaysatay taageerada dowladda qatar ee xoojinta ammaanka horumarka iyo degenaanshaha soomaaliya iyo enhayta si kastaba haato kulankun ambasador cusmaan iyo kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda dalka qatar waana ay afhayeenada wasaaradda sayti weliba u saakeedayo inta badan musharaxiinta xilka doorashee madaxweynaha ee hasocda soomaaliya iyo ayinhano tuhun hoogan ku qaban galaangalka iyo taageerada qatar iyo la garab deeganta madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo hadda mudaxilad yayaha dhamaatay siyeedkii februaayo ee sanadkan dhini kale dabya waliba uusa xalaytii isku kahay goob ganacsi oo kataalla isgoyska siinaay ee magaalada muqdisho dhiniga ee degmada warta nabadda ee gobolka banaadir welibaana la kuhelaha ee faahfaahina dabkaasayti dadka suganaya goobta xiliga uusa dabka kahaya weliba iyo ku warameen in dabkaasayti isku kahay dukaan laka gadayay raashinka iyo agabyo kaleediyo oona dabka uusa socday muddo kooban weliba waxda dabdamiska maamulka gobolka banaadir oo goobta seedanya weliba ayuu ku guuleysaneyn iyo damyan dabkaasayti islamarkaasaytina laku horseeday inuusa kasii faafa goobo ganacsi oo kale ee ka dhawaayay dukaankasay khasaaraha kooban oo hantiyadee khasaaro kooban oo hantiyadeed ya ku dhaladay dabkay ku kahay dukaankayaala isgoyska siinay ee magaalada muqdisho ee degmada warta nabadda ee gobolka banaadir maanajeerta khasaare kale oo ku dhaladay maalmo ku horyahayti markii dabxoogun isku kahay kaalan laka gadow shidaalka oo ka taala isgoyska balaagsii ee degmada hodan oo markii dambe uusa kasii faafay goobo kaleed oo ganacsi welibaana dabkaasayti uusa dhaliyay khasaare hantiyadeed oo fara badan dhini kaleed khasaare shal duwanyaha ku dhaladay tiro madaafiic oo xubno ku tirsan ururka al-shabaab iyo ku weerareen deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellada dhexe milasayti oo ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo ciidamada dowladda iyo midowda afrika ee amisom goobjoogyaal iyo weliba ayo sheegeen in madaafiicda badan yoyo laku weeraray saldhigyada ciidamada dowladda iyo han amisom islamarkaas saytin iyo dheegeen inuusa jara khasaare dhaawaca oo ku dhaladay madaafiicda wararkaya weliba ayo intaas ka darahayeen in ciidamada amisom iyo dhiniyoyona ka jawaabeen madaafiic ururka al-shabaab welibaana dadka deegaanka iyo sheegeen inuu ubsahoguniyo ku qaban ama hawajaadii madaafiicdan iyo isweydaarsadayeen lamaada dhina wararkaya waliba wararkan uu diirahay deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waliba ayoo sheegahayn in xaaladii hatee toto degan balse dadka qaar iyo bilaabeen iniyo iskuku barak ahaan iyo oona se ambaheyn deegaanada kaleed ee ka dhadhow deegaanka city weerarka madaafiicda oo laka qaaday deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waliba uu saakeeday xilli shalay hiraabtii hore ee qarax ismiidaamin ee laka qaaday baawurling adeegsi laku weeraray saldhig deegaanka biya cadde kayaalo oo kaasoo sababay dhaawaca taliyaha guutada afaraad qeybta labaatan toddobaad korneel sani cabdulle iyo dhimasho afar askari oo ku mid ahaya ilaaladiisa dhini kaleed magaalada cadaade ee gobolka galgaduud iyo weliba geeka safar dhiniga dhulka ee uusa ka diiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf sheekh cumar alcadaala iyo wafduus hogaamiyow wasiir alcadaala iyo hiraabnimadii hore ee geeka kabahayay magaalada gaalkacyo weliba nuusa gudaha magaalada cadaade uusa ka dhawaayaan maamulka degmada odayaalka iyo dadweyne fara badan wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan alcadaala ayaa weliba uusa inta cadaado roogowsa kulamo goonogoone la qaada doone maamulka waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada ee magaaladaasi soo kaleed wasiirka maamulka iyo bulshada kula hadla doona na arrimo ka saabsan sidii bulshada iyo dowladda iyo si wadajir ayo isku kaalad lahaayeen ammaanka iyo horumarka dalka cabdiraxmaan yuusuf alcadaal ayaa maalmo ka hordeeray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug soona meela sayti ku dhagax dhigay mashruuc horumarineed oo laga fadahaya in laga hirgeliyay magaaladaasi dhini kaleed wasiirkii hore ee amniga dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan ayaa safarankainka horeeyay usa kaseedii magaalada adhisaabo ee caasimada dalka etoobiya tan iyo markii uusa isku dhiibiyay hanis dhiibiyay dowladda federaalk soomaaliya socdaalka cabdirashiid janan uusa kadeeri adhis aba ayaa welibaa laka sheegay inuusa kuweelyahay wasiiru dowlaha gaadiidka irkii dhulka xukuumadda xilgaarsin xukuumadda xilgaarsiinta cabdiraxmaan kulmiye xirsi iyo xubno kaleeda wararka laku helay wararkuna helaynaya weliba ayoo sheegahayn in ujeedka safarkan wasiirkii hore ee dowl amniga dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid janan ee etoobiya uusa iyagoo ka saabsan dhaqdhaqaaqyada gobolka gede ee jubbaland soo kaleed wararkaya walibayo intaas kasii darahayan in socdaalka janan uusa salka kahaaya arrimo baasabor ee uusa fadahay inuusa ku samaysada waana safarkii jeenka horeeyay ee uusa magaalada muqdishonka kubahowtan iyo markii uusa nisdhiibay dowladda dhexe dhini kaleed booliska magaalada mombaaso ee gobolka xeebta ee dalka kenya weliba iyo baarina shabakada shabakad ee tahriibinta dadke oo la rumaysanyay iniyo ku dambeeyeen dilkii gibir soomaaliya linkajeysidii gudaha magaalada city nijme cabdulaahi oo tumiy sagaal jarhayti waana hakujeedii magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya ayaa jimaaday lahadhaafi laku heli meedye la heli aroog meedye kureed toddobaade la waaysanaayey kahor intii lanwayna korantilan wayna keliya toddobaad waliba ayaa najmiya ka sugnaatay mombaasiya oo noolayti walaaliye walibaana lagma leeyahay iniyo afduubadeen dheena waaniyo dhulka ka jiideen salme axmed ooye agaasime kuxi- ee agaasime ku-xigeenka ururka doondooda xuquuqda aadanaha ee haki africa ee ku dhisan kenya ayaa waliba ay sheegtay in urur iyo hadeereen cabashooyin la xiriira arrinta tahriiminta dadka booliiskia ilaa iyo hata hireen lama qof oo lakashe- laga sheegay in iyo markinka dambeyti najmiyo isla rogeen sidii oo sheegeen baarayaalka xogol ku helahay telefoon ku mid eh dadka kiiska lankashak- lan- ee telefoon ku mid eh- mid ku mid eh telefoon iyo dadka kiiska lanku shakiisinye ee gacanta la kahaayay baadigoob- ee- ee shabak- ee baadikoobka shabakadan qofka lankashakiisanya weliba la sheegay in uusan bahi magaalada eldoret islamar isla isla maalintii la waayay najma iyo oona la sheegay in uusan dhuumaalaysii kajara kuriyad markii oo- ee ku war heleen baarayaalka eena karaatirooga kiiskan dhini kale isla daliilka iyo ga- dadka soomaalida ayaa ku guda jirnay mid ku mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ka nool dalka koonfur afrika ayaa weliba laga dilayay gobolka limbobo iyo oona lan ogayn sababta dhabta oo sheentay dildhey ganacsadahan la diliya weliba le- le- leeray maxamed cali kaariye weliba nuuse laga dilay meelandhow goobta ganacsi ee uusan ka lahaayay dadkii ku dambeeyey dilka ganacsada kaariya weliba iyo ahaa inaanu goobta isku ku baxsadeen iyo oona xillo dambiyo deereen goobta ciidamada booliska dalka koonfur afrika daliilka linjeysidow ganacsatada soomaaliyeed ee ka nool dalka koonfur afrika ayay ahaano nagnagad oona sinadogi lahadhaaf iyo eena isku nagadeen walcaadi ee dilka ganacsatada soomaaliya ee ka nool dalka koonfur afrika dhinii kaleed imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga dhexe iyo sare iyo qaadase wasaaradda waxbarashada iyo ee sayniska somalilan ayaa weliba yeegeekoo taariikhda ee kabeeganta tumiyi sagaalka bilo juun lamadkii labaatii kowda iyo si rasmi aan ku bilaawadeen deegaanada maamulka city gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka somalilan ayaa sheegay in sinidkun imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga dhexe iyo sare iyo fadheedeen afartan iyo lix kun oo arday oo dhammaysadeen walbarashada fasalada sideed iyo fasalka tumiyi lamaad ee dugsiga sare walibaan uuse sheegay gudoomiye daa-uud axmed faarax in imtixaanaadkan la kagalahay dhammaan magaalooyinka somalilan islamarkaasi tan iyo si nabad ee bilaawdeen usoon ardayda guulan rajeeyay sukareed gudoomiyaha oo hadal jeysi weedadiya waliba uusan taasayta ka daray in sinadkun ardayda welwel badan iyo ku haysada galowka imtixaanaadka taasoo sababangata ama sabab lankadhiki inay walaayo ha ku mareen xilligii adagayti ee lakajari cudur ee walaayo ha baradeen xilligii adkayti ee lakajari cudurka covid 19 dhinii kaleed wararka la hela ayaa waliba ayoo sheegayan in gobolada imtixaanaadka shahaadiga somalilan lankagalahayo kumid yihiin sool iyo sanaag oo hore iyo puntland sheegatay inay lankagala doona imtixaanaadka somalilan dhugunsadayaal waliba aysin dhugunsa haytaana warka duhurnimo ee idaacadda raadiyo baydhabo haatan akhbaaraadka binaanka madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa weliba uusan shaaciyey in milatariga turkiga iyo ku guulaysadeen tijaabadooyinka dambeeytay ee gintaalka atmaka ee lidka maraakiibta qoraal uu saadhiki bartis twitter-ka madaxweyne erdogan iyo weliba uusa ka sheegay in gentaalka city laga farsameeyey gudaha dalka turkiga uusa duqeey marka bartilmaameed ahaayey ka hor intii uusan howlgalna lan howlgelina gentaalka city mashruuca gentaala ee mashruuca gentaalka atmako iyo weliba uusa lafadahay in la kabedelo gentaalka laga farsameeyo mareykanka ee harbon dhugunsidayaal waliba ante ninkadhooma warka duhurnimo oonta siin kula socodsiyaano maxamed cabdiraxmaan cali maxamyare ee dhiniga farsamada saaxiibkay cabdinuur borow yaa gacan ku jeysdi war kun war lamid intuu reedan ku kulmaana sidaas iyo ammaana allah